بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقه وفاطمة بنت, مح... بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وحباب يهي ضرب الرجل يده قف قعنتي سينو كل رباحي كرو عن على فخذه بودديسة عند التعجب مركو يابه أو الشيء أم بوحك لبو أركو إن أنا دبل هين أم بين أنا عيب هين أم بان لقون سنكرين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي طرقه هبين بؤيمي طرق وهبين سعودك قفك هبين كي قرق يمادوي قدودي طرقه وحويمي إساق إيا وفاطمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قرقودي بؤيمي فقال وحود ألا تصلون ميدن أنتو كنهين حسلاد أبوك عويدين رواية قاروحة المامي ألا تصلياني oo musano laga dhigo labadiinu maxaa salaada u tukan weydeen faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innamaa anfusunaa cinda allah nafaha yaga ilaahay baa haya nafaha yagu ilaahay bay ag yaallaan fa in shaaa an yabcaanaa haddii ilaahay uu doono inuuna na kiciyo oo uuna toosiyo bacaanaa isagaana toosinaya dee haddii kale waanu iska jiifaynaa bay ka dhiganta faاnsarafa الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuu jeesto wuu iska dhaqaaqay walam yarjic mana soo laaban walam yarjic dhe walam yarjic ilaya shay-an waxna iima soo celin ima iima jawaabin hadalkaygii igamuu jawaabin uma samictu dabeetna waxaan sii maqlaayey wa huwa mudbirun isagoo sii jeeda oo yadribu fakhidahu gacantiisa boodadiisa dhirbaaxaya oo yaquulu leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaanku wuxuu ahaa amba uu noqday wax la arko ka ugu muranka badan leh waa jaajaa miidhan iyo muran miidhan muran miidhan oo wixii saxda ahaa xataa hadalka soo celinaya wuxuu diidan yahay hadalka cali bna abi aalib hadalka cali bna abi aalib haddii sidiisa loo eego ma dhib baa ku jirtaa naftayadu waxay ku jirtaa gacanta ilaahay ma qalad baa mise waa sax waa sax haddii ilaahay uuna toosiyo waanu toosaynaa ma sax baa mise waa qalad waa sax laakiin meeshan muxuu uga jeedaa wax wanaagsan baa loo sheegay waxaa la yidhi maxaad u kici weyda u toosi weyday oo salaadaa u kici weyday waxay ahayd inay idhaahdo waanu toosaynaa sida caadiga ah waxaa laga yaabaa inuu cali radia allahu tacaala canhu rasuulka uu cilmi ka doonayay oo faadhfaadhayy oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu doonay bal waxa uu ku jawaabo cilmi ziyaada inuu ka helo saasay yidhaahdeen ee muranka may ahayn muranka may ahayn laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa buu diidan yahay wax saxa oo qofka loo sheegay hadalka soo celinteeda waxaa la odhanayaa waxaas iyo waxaas hebelo waa xaaraan ma xaaraan ba ahaa oo nin hadday xaaraan tahay culimadu maxay uga hadli waayeen bu ku leeyihi culimada ka hadalkeediiyo xaaraanta maxaa isa saaray oo nin hadday xaaraan tahay isagoo ka sheekheelba sameeye maaha haddee waa muran baa ku jira meeshii ha muran baa ku jira waxaa la rabaa qofka dad qofka muslimiinta إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا قفك مسلم كان مركا وحلو شيغو وحاس إلهي بايدي الله عين والراس وحاس رسولك حاران تنميي وإن السغؤون رسولك إنه حاران تنميي وإنه لها مدبع ها ما السغنتها ويسغنتها بس هل كان ينقوها كيو rasuulku wuxu uhi wakaana alinsaanu akara shayin jadala waa ayaddii qur-aanka ahayd insaanku waxa uu noqday wax la arko ka ugu hadalka badan khusuumada iyo dooda iyo hadal soo celinta insaanka insaanku waa kaain waa kaain hariib waa kaain cajiib waa jiro la yaab leh waa jiro adduunka oo dhan ka yaabiyey insaankan yaro daciifka ahi waa mucujso soconaysa hadduu wanaagsanaadana wanaaggiisa laga dhammaan maayo hadduu xumaadana xumaantiisa laga gayoon maayo yani waa waa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray dabaa'ic mutanaaqida dabeecado kala gegedisan oo iska hor imanaya oo aan is ogolayn haddana insaanka isku wada ah gees malaa'ig buu ka shabahaa gees shaydaan buu ka shabahaa gees xayawaan buu ka shabahaa kii haalib noqda ayuunbaa qofkaa la xisaabinaya kaafir buu noqonayaa gaaloobay jaanibkii shaydaaniga ahaa ayaa xoogeystay bay ka dhiganta mu'min baariya buu noqonayaa jaanibkii malaa'ikiga ahaaba shahwaani buu noqonayaa shahwaraac oo naftiisu waxay doonto wuxuu doono iska cunaya halku doono maraya wuxuu doono yeel oo naftiisa aan xakamo aan xakamayn kar ahayn waa jaanibkii bahiimiga ahaa xayawaannimadii ayaa haalib ka noqonaysa marka wakaana insaanu insaanku wuxuu yahay akara shayin jadala haddii cali taa lagaa laga diiday bal hadda adiga xaaladaada ka warran bay ka dhigantay cali bn abi aalib oo qiimihiisa aad taqaano iyo qaayihiisa haddii sidaa loogu jawaabay adigaaga miskiinka ee soo fadhiya bal ka waran waa yahay allahuma salli calaa muxamed baabun wuxuu aan idhaahdo can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi ra'aytuhu yadribu jabhatahu biyadihi wayaquulu waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo jabhadiisa gacanta ku garaacaya wayaquulu wayaquulu qaala wuxu uhi ra'aytuhu waxaan arkay yadribu isagoo ku garaacaya jabhatahu gacantiisa biyadihi gaant jabhatahu waa wejigiisa biyadihi gacantiisa wayaquulu la ya ahla alciraaq abu hureyra caynkaa le ninka taabicigii baa ka warinaya wuxuu leeyay taabicigu abu hureyran arkayo wejiga gacanta iskaga garaacaysaada haya oo wayaquulu leh reer ciraaqow atazcumuuna ma waxa u haysataan annii akdibu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inaan ka been sheegayo ayakuunu lakum almahna'u wa calaya alma'hamu idinkuna ma waxaan idiin ogolaanayaa nolol wanaagsan oo iska dabacsan inaad qaadataan وعalaya الmأhamu ana dembi inaan qaato miyaan doonay bimacnaa haddaan idiin sheego xadiis rasuulka عalaيh الsalaaةu wasalaam aan ka sugnayn oo beena idinku xadiis ahaan baa u qaadanaysaan oo waa ku farxaysaan oo qofku markuu xadiis cusub maqlo meel baa qaboobaysa laakiin anama waxaan qaadanay ila xadiiskaasi xadiis jira maaho waa beene anama dembi baan qaadanay miyaan waalanay buu ujeedaa idin kalena idinka farxiyo aa wanaag qaadataan aniguna aan dembi qaataa sax miyay tahay ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay inaan ka maqlo yaquulu le ida nqaطaca shiscu axadikum haddii midkiin suunkiisu uu go'o kabta uu ka go'o indhashiisu hadday go'do oo uu kabtii ku socon kari waayo falaa yamshi fii naclihi اlأkhraa kabtiisa labaad yaanu ku soconin xataa yuslixahu ilaa tii xumaatay uu hagaajiyo riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan shaydaanka wuxuu ku socdaa kab keliya marka hadday kabi kaa goday kaa xumaato talabaadna iska bixi bay ka dhigantay hal kab oo qura laguma socon karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu jeclayn waayo waxay shabahaysaa shaydaanka dhaqankiisa marka markuu xadiiskan u sheegay baa waxoogaa way is eegeegeenoo way isfiirfiiriyeen oo ka dhigan tahay taba xadiiska ma la hubaa xadiiska uu inoo sheegaya abu hurayra talo ma la hubaa bay ka dhigan tahay markaasuu arkay dareenkoodii markaasaa wuxuu leeyay miyaan waalanahay markaan xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan aan sheegayo oo dembigiisa aan qaadanayo idinkuna aad ku farxaysaan rasuulkaan ka maqlay markhaati buu ku caddeeyey waxaan markhaati ka ahay ashhadu waxaan qirayaa la samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul inaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh ida nqaطaca shiscu axadikum falaa yamshi fii naclihi اlأkhraa haddii midkiin kabtiisu ay goodo shicigu waa waxa weeyaan waa suunka kabta hadday goodo falaa yamshi yaanu ku soconin fii naclihi اkhraa kabtiisa kale xataa yuslixahu ilaa maa iyo uu hagaajiyo ilaa uu taa iska hagaajiye kale ay labadiba caadi kuu noqonayaan ha ku soconin kana bixi oo raaci isagana riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan shaydaanka ayaa kab keliya ku socda shaydaanka in la khilaafaano waa sunne gaalka in la khilaafaano waa sunne baabun wuxuu baabu yahay idaa daraba الrajulu fakhida akhiihi walam yurid bihi suu'an isagaan ceeb iyo xumaan uga jeedin ninku walaalkiisa la fadhiya bowdadiisa inuu dhirbaaxo bowdadiisa inuu gacanta saaro u dhirbaaxo can abi lcaaliya albara qaala wuxuu uhi mara bi cabdullaahi bnu saamit cabdullaahi bnu saamit ayaa isoo maray فalqaytu lahu kursiyan waxaan u dhigay kursi baan u tuuray kursi baan u dhigay buu ujeedaa faqultu lahu waxaan ku idhi markuu dee fadhiistee waxoogaa aanu isbariidinay aanu sheekaysanay ayaa waxaan ku idhi ina bna ziyaad ibna ziyaad ninka la yidhaahdaa waa ninkii waaliga ahay dhibta badnaaye qad aa qad akhara asalaata salaaddii dib buu udhigay salaadda xilligii la tukan jiray intuu iska daayay buu xilli dambe waa kanu xalay sheegayna oo kale xilli dambe uu tukanayaa famaa ta'muru maxaan yeelaa maxaad ifaraysaa fadaraba fakdii wuxuu dhirbaaxay wuxuu iga dhirbaaxay bowdada darbatan axsibuhu garaac dhirbaaxo aan u malaynayo qaala inuu yidhi xataa ahara fiiha inuu saamayn yani iyuu xanuujiyey saamayn buu kaga tegey si yaro xoogan buu i dhirbaaxay oo xanuuniga kaga tagtay uma qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey su-aashan abaadar saxaabigii la odhan jiray kamaa sa'altanii sidaad ii weydiisay fadarib fadaraba wuxuu garaacay fakhidii bowdadayda kamaa darabtu fakhidaka sanna u garaacay bowdadaada yani saasoo kale uu sameeyey faqaala wuxuu yidhi salli salaata liwaqtiha salaadda waktigeedii tuko salaadda waktigeedii tuko fain adragta haddaad la soo gaadho macahum salaaddii iyagoo tukanaya iyaguna fasalli taana la tuko walaa taqul ha odhanin qad sallaytu waan tukado falaa usalli ma tukanayo saal ahaan ninkii meesha haystay baa shir baa la galay shir baa la fadhay shirku waa muhiim salaaddii baa la gaadho waxaa la hadhow salaadda waynu dhammaysan doonaaye waxbaa isku yaro beeganoo kala kacaya haddii la kala kaco warkii qaar baa siibanaya codkooda loo baahaya tusaale ahaan markaase waxaa la odhanayaa maya horta shirkaanu dhammaysana salaaddu waa waktigeedu waa dheer iyo jamcun bayna dhaafaye shirka inoo dhameeya shirkaanu dhammaysano dabad shirki baa lagu sii jirayaa waa lagu sii jirayaa adigu markii halkaa soo gaadho baasho iskaga kaco salaadaada tukuniyow salaadaada tuko shirka waxaa ka muhiimsan salaadda salaadda markaad soo tukato haddaad doonto ku soo laabo toodii markay galaanna la gal waa kuu sunnee soo warkaasi ma cadda way dhacdaa boqol jeer shirarka dadka dadka shirarka tagaa yaqaana muhiimkaa shir baa lagu jiraa markaasa dadka qaar waay kawaxay ka qajilayaanba inay salaaddii u kacaan meel baa la isugu imanayaayo dad waaweynoo dee culus oo dadka agtooda magac kale baa imanaayo wuu hadlaya hadalkiibu wadaayo waxaa laga yaaba qofkiina inuu fadhiyo dee halkan manasada meesha dadku ay wada arkayaan inuu soo fadhiya baa laga yaabaa qofkiyo wuxuu ka xishoonaya inuu bartaa ka soo kaco uu salaad isaga baxo so waa salaaddii inoo soo yaro gaabi haya xaaju inoo soo gaabin doonaaye in yar baa inoo hadhe warniyo salaaddii baa dhowe kolba wasu ka yareegaa moogto waa loo joojin waaye markaase wuxuu soo odhanaya ni keliyaa kici kari maysida ilaah baa kulehe salaad markay u wada kacaanuun aad iskala tukatid qalad tahay waa taas yacni qadarka salaaddu waa inuu ka weynaadaa qadar walba wax walboo dadku ay qiimeynayaan waxaa ka weyn waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu qiimeeya hadday hawli timaado amba dagaal uu yimaado amba safar uu yimaado amba safar uu yimaado shareecadu way xallisay dagaalkii maxaa la yidhi dubudhiga lama odhan qaw iyo bacd iyadoo hayso xabadda ay wiiftaa hayso lama odhan markaad dagaalka ka baxdaanuun ilaa hawl baa haysaan jihaad baa ku jirtaani lama odhan idinkoo noociinasa tukada baa la yidhi adigoo beerdhigaalanayoo galgalanaya oo rafanaya amba gaadhi saaran oo ordaya ayaad tukanaysa adna waxaad ka hadlaysaa niman saa soo fadhiyo oo tayga giigiijinaayo oo odayaal baa ragoodanba meesha fadhiyo shirka ay naga xumaynaysa ma aha waxaas haddaad xanuunsato waa la xaliyey haddaad safarto waa la xaliyey hawl baanu ku jiro shir muhiimaanu gallay oo khuraafaad iyo been khuraafaad iyo been wey wuxuu ku yidhi salli salaata liwaqtihaa salaadda xilligeedii tuko hadday tukan waayeen iyagu fain adragta haddaad soo gaadho macahum iyagiina oo tukanaya fasalli iyagana la tuko bannaanka aan fadhiisanin walaa taqun ha dhihin qad sallaytu falaa usalli waan tukadayo la tukan maayo xadiiskii xala tahaynu soo marru la macno yahay oo kan waa mawquuf kani waa asar mawquufa xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xalay tahaynu soo maray oo aimo iyo madax salaada dib u dhigaysa ayaa jiri doontae maxaanu samaynaa salaadda xilligeeda tukada rasuulka alayhi salaatu wasalaam buu yihi saxaabigan wuxuu fatwooday xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam meesha waxaa laga fahmaya waxa waa dhirbaaxada oo ku dhuftay ninka saxaabiga uu ka dhirbaaxay boodada xumayn iyo dee ceeb iyo xanuunjin iyo wax kale toona ugama jeedin yacni waa muhimadda inuu muujiyo haddaa qofku markuu kula hadlayo uu xarako ku raaciyo hadalkii masalan waad wada hadlayseen waxbaad weydiisay intuu soo dhaaqlo garabka saa ku qabto maxay tilmaamaysaa qofku dareenkiisa uu soo jeesanaya saamayn bay leedahay wuu ku dhirbaaxay gacantu saa kuu qabtay qofka sud hebelow dhegeyso saa gacanta kuu qabtay waxaa laalex waxay tilmaamayaan qofku inuu xoojiyo uun hadalku odhan doono ceebe kuma jirta halkaas عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في راد من أصحابه عبد الله بن عمر يقول أبها عمر أي رسولك عليه الصلاة والسلام راعي في رهط من أصحابه سقوا الله سعودا كوح كم إذا أصحابه قبل ابن الصياد نيك الصائف ابن الصياد لورنشري حقيس صاف نواليري saaifna waa la yidhi ibnu siyaad ninkaa xaggiisa ay qabteen nin hawl badan buu ahaayo sheek sheeko badan xataa wajaduuhu ilamaa iyo ay u yimaadeen yalcabu maca alkhilmaan isagoo ubad niman dhallinyara carruur la ciyaaraya nin iska carruura buu ahaa oo kuri ah maalmihii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam madiine uu yimi ayuu dhashay uun yalcabu maca alkhilmaan isagoo kure la ciyaaraya fii aطmi bani makhaala taag ka mida taagaga beesha magacaas leh yani meel taag taagga reer hebel oo kale magaala taaggooda waqad qaaraba ibnu sayaad ibnu sayaadna wuxuu ku soo dhowaaday yowmaidin maalinta alxulma qaangaadhka alxulmu waa qaangaadhka alxilmuna waa riyada falam yashcur ma dareemin ibnu sayaad nebiga calayhi isalaatu wasalaam imaatinkiisii حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بي... ظهره بيده إلى رسولك قعنت دبرك كدفتي سو جيدنا يعني سو سي جيد رسولك كدبي عليه الصلاه والسلام دبرك ايو كدرباح درباحي سو جيدنا ثم قال رسولك عليه الصلاه والسلام كيري اتشهد مقريسا اني رسول الله رسولك الهي انا هي فنظر اليه رسولك كرواغا فقال وحو اشهد وحن قريا انك رسول الاميين inaad tahay rasuulkii carabta rasuulkii carabta inaad tahay ayaan qiraya qaala ibnu sayaad ibnu sayaad baa wuxuu ihi fatashhadu anii rasuulu llah rasuulku ku leeyay adigu rasuulka adigu maxamedow inaad rasuulka ilahay ma qiraysa adigu farasahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasahu iyo faradi farafadahu iyo farafasahu intaba waa la wariyey muhimaddu waxay tahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu diiday wuu ka xumaaday hadalkiisa uma qaala wuxuu ihi aamantu billaahi wa rasuulihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ihi waxaan rumeeyey ilaahay iyo ilaahay rasuulkiisa ilaahay iyo ilaahay rasuulkiisaan rumeeyey uma qaala wuxu uhi ibn sayaad ibn sayaad baa wuxuu ku yihi maadaa taraa maxaad aragtaa habeenkii iyo maalintii maxaa kuu yimaada waynu sheegi doonaa xaaladiisi qaala ibnu sayaad wuxuu ihi yaatiinii saadiqun wa kaadib marna beenaalaa ii yimaada mid been sheegaya marna rullow baa ii yimaada faqaala nabiyu wuxuu yidhi khullita calayka alamru xaajada iyo arrinka waa la iskaga kaa daray way iskaga kaa daatantay xaaji qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi innii khaba'tu laka khabii'an bal hadda waxbaan soo qarsaday markaan soo socday bal waxaan soo qarsaday garo qaala wuxuu yihi huwa wuxuu yahay waxaad soo qarsatay adduk adduk buu yihi qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iksa waa halaagsan oo kale ama waa dullow falam tacdu ma dhaafaysid qadaraka qadarkaaga dhaafi maysid amba halkaa aad taagantay dhaafi mayside yani kamiddu waa kamid habaara iksa iksa falam tau falam falam tacdu ma dhaafaysid iksa had iyo jeer waa kelmadaha xayawaanaadka aan la doonahayn lagu eriyo ee iksa la ydhaha falam tacdu qadaraka qadarkaaga dhaafi maysid ka tallaabi maysid qaala cumar wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ata'danu lii fiihi an adriba cunuqahu kan madaxa maka jaraa buuri mid maaha kaniya waxaan ku hadlaya quruf quruftahaya ee risaaladii diidani ma dilaa buuri faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi in yaku huwa hadduu kii yahay waa dajaale laa tusallatu calayka lagugu saldhidi maayo ma dili karaysid wain lam yakun haddaanu ahayn huwa dajaal haddaanu ahaynna falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisa waxba ka heli maysid iska dhaaf waxbaa dilin qaala saalim saalim wuxuu yidhi wasamictu cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh inalaqa wuu tegey bacda daalika intaa kadib annabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu maalintaa maalin ka dambayse weeye maalintaasi maalin bay ahayd maalintaa maalin ka dambayse baa nebigu calayhi salaatu wasalaam amba baxay huwa isaga iyo wa ubay bnu kacab alansaari yowman maalin ila anakli beeraha timirta ayay tageen oo allatii fiihaa uu dhex joogay ibnu sayaad maalin dambe ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ubay ibnu kacab alansaari baa israacay dabeete waxay dhex galeen beerihii uu dhex joogay beerihii timirta ahaa ee uu dhex joogay ibnu sayaad xataa idaa dakhala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama markii nebigu uu soo dhex galay beerihii dafiqa wuxuu bilaabay annabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu bilaabay yataqii inuu isku qariyo bijuduuci الnakli geetimireedka jiridiisa inuu isku qariyo ugu soo gabado ugu soo dhuunto wa huwa yasmacu isagoo wax ka maqlaya min ibni wa huwa yasmacu isagoo ka maqlaaya min ibni sayaadin ibnu sayaad shay-an wax ka maqlaya isagoo meel hurda oo isla hadlayo gurxamayo guuraabaasaya qabla an yaraahu intaanu arag nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay intuu usoo gaatifo uu usoo dhawaado uu usoo dhawaado bal markuu hurdo ninkan waxaan uu akhriyayo inuu dhegaysto wa bnu sayaadin ibnu sayaadna mudajicun wuxuu jiifaa calaa firaashihi calaa firaashihi fii qatiifatin lahu firaash gogol uu leeyahayo mara ay saaran tahay ayuu ku jiifaa marka wuu gamaysan yahe wuu maaragtay fiiha zamzamatun oo gurxan uu bixinayo gurxan uu ka baxayo fara'at ummu ibnu sayaadin الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam hooyadii baa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aragtay nebigoo soo dhuumanaya wa huwa yataqi isagoo isku soo qarinaya bijuduuci الnakli faqaalat waxay ibnu sayaad ibnu sayaad waxay ku tihi ay saafi waa inankiisa inanka magaciisa ibnu sayaad magaciisa war saafiyow hada muxamadu war muxamed war waa muxamed bay tii yani way ku inay toosaabay doonaysaa fatanaahaa wuu joojiyey ibnu sayaad ibnu sayaad gurxankiiyo wuxuu akrinayey wuu jaray qaala nabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi law taraktu low taraktahu haddaad iska dayn lahayd labayana wuu caddayn lahaa wuxuu yahay qaala saalim saalim wuxuu yidhi qaala cabdullah cabdullaahi bn cumar wuxuu yidhi qaama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama fi الnaas nebigu maalin maalmaha ka mida dadku dhex istaagay isagoo wacdinaya faasnaa cala allaahi bimaa huwa ahlahu waxa ilaahay ammaanta ilaahay u ehelka u yahay ayuu ilaahay ku ammaanay fa asnaa cala allaahi ilaahay wuxuu ku ammaanay bimaa huwa ahluhu wuxuu ehelu yahay ammaantu mutaystay ayuu ilaahay ku ammaanay uma dakara dajaal dabeed wuxuu rasuulku soo qaado wacdigii ku soo daray dajaal ninkii la odhan jiray faqaala wuxuu yidhi innii undirukumuuhu kaa waan idinka digaya dajaal ninka la yidhaahdo iska ilaaliya wamaa min nebiyin ilaa waqad andara bihi qowmahu nebi kastaana qoomkiisa wuu uga digay laqad andara nuuxun qowmahu nuux laga soo bilaabo nuux baa qoomkiisa uga digi jiray walaakin lagu noqon yahi saaquulu lakum fiihi qowlan waxaan idinka sheegayaa hadal lam yaqulhu nebiyun liqowmihi nebi qoomkiisii aan ugu sheegin waxaan nebina qoomkiisa uga sheegin dajaal baan maanta idinka sheegaya taclamuuna waxaa ogtihiin annahu acwar ama taclamuuna ma ogtihiin annahu isagu acwaru inuu ilaa yahay wa anna allaha ilaahayna laysa biacwara ilaahayna ma ila'a alluu sheegan doonaa markuu soo baxo ilaahay baan ahay buu odhan doonaa laakiin wax kaleba ha eeginae dee isagu wuu ilaayi ilaahayna ma ila'a waa yahay dhowrkan xadiis amba aasaarta qaarkoodna aasaarta ay tahay axaadiistana ay u badan yihiin waxaa lagaga warramayaa ninkaa la dhahda ibnu sayaad ibnu sayaad waa nin waxa weeyaan war badan oo in badan laga sheekeeyey bani najaar ayuu ka tirsanaa wuxuu ahaa yahuudi yahuudi aan muslimin ayuu ahaa markii uu yaraa oo xilligan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu la hadlaayo ah ayaa xaalkiisa laga shekiyey waxyaabaa qaar buu sheegi jiray habeenkii markuu seexdo waxa weeyaan ma aamusi jirin kuwa wuu hadlayaa wuu gurxamayaa wuu guraabaasayaa cid buu la hadlayaa wuu sheekaynayaa wuu isla hadlayaa waxyaaba soo socduu ka sheekaynayaa kan baa dhici doona hebel oo caynkaamata waxbuu akrinaya markaa warkiisu wuu faafay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisu dadku way ka duwan yihiin siduu siduu siduu yahay siduu u nool yahay cuntadiisa abi cabitaankiisa sheekadiisa garaadkiisa iyo fahankiisu wax caadiya ma ahayn markaa qisadiisii ayaa faaftay madiinay wada gaadhay rasuulka alayh isalaatu wasalaam la gaadhsiiyey markaasuu rasuulku alayh salaatu wasalam markii tilmaamihiisa loo sheegay maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulku alayh salaatu wasalaam usoo qasdiyey waxaa loo waxaa rasuulka lagu idhaahdaa ninkani qof caadiya maaha oo qofka calooshiisa waxaa ku jira xataa sheegaya wuxuu odhanaya waa adiga halkaa tegayo waa adigii hebel sidaa ku yidhiyo waa idinkii saa isku yidhiyo markaad soo socotayna waa adiga caloosha waxaa kusoo qabtay rasuulku alayh salaatu wasalaam uu soo ambabaxay markaa waa la garan laaya ma muslima mise waa gaal yuhuuddii wuu diidan yahay muslimiintii wuu la murmayaa xaaladiisa la fahmi waayo rasuulka alayh salaatu wasalaam baa u ambabaxay inuu soo xaqiijiyo xaaladiisa waa kanuu yimi ee rasuulku ale dabra ka taabtay alayh salaatu wasalaam ashahaadi baa la isku fahmi waaya markan gaal bu aha waxaa caddaatay inuu gaal yahay inaan muslim ahayn wuxuu aaminsan yahay inuu yahay rasuulku alayh salaatu wasalaam nebi loo soo diray carabta oo keliya dad baa ilaa maanta sidaa aaminsan caalamka ka jiraan miyaad rumaysanaysaa dad muslimiinta qaar muslimiin sheeganaya oo culimo sheeganaya inay aaminsan yihiin rasuulku alayhi salaatu wasalaam inuu yahay nebi loo soo diray carabta amaba ninka yuhuudiga ah amba ninka kiristaanka idhaahda aniga layma soo dirine carab baa loo soo diray waxaan haysanayaa diinteeda yuhuudda ama kiristaanka inuu qofkaasi aan lagu cadaabahayn cudurdaarna uu leeyahay dad muslimina waa saa qabaa ninka yuhuudiga ah ilaahay buu caabudaya wuxuu ku caabudaya diin ilahay uu soo dejiyey kiristaanku wuxuu ilahay ku caabudaya diin ilahay soo dejiyey islaamkuna waa cinkaasu ku leeyahay wuxuba markay aakhire isugu yimaadaan waa la waraysanaya una tawxiidkii baa la weydiinayaa acmaashii law ilaahay uu saaray baa la weydiinayaa waxay ka dhiganta markaa diintii islaamku diimihii ka dambeeya may naskin qofkii markaa yahuudiye haysta ama kiristaan haystaa wuu badbaadaya cadnaan ibrahim baa ka mid a ya cali mas-uul alkayaali baa ka mid a qaar badan oo isqarinayaa ka mid oo si maarata tartiibahoo falsafad iyo sharax sharax noocaas ay wax ku dhex jiraan lakin nimankaasi way caddaysteen ninka kiristaanka lama odhan karo waa ahlunaar iyo waa gaal toona waxaa la odhanaya waa ahlu kitaab buu ku leeyay waa ahlu kitaab waa ahlu kitaabo waxaa jira gaal iyo muslim iyo iyo ahlu kitaab baa jira wa waxa weeyaan waa inxiraaf iyo faan xumo wuxuu yidhi ashhadu anaka rasuulu lummiyiin waxaan qirayaa inuu inaad tahay rasuulkii ummiyiinta ummiyiinta qaar waxay leeyn waa umu lqura umu lqura kuwii ku abtirsanayey oo dee ay maki u ahayd caasimadda ay u ahayd ama dadka umiyiinta waxba aan qorin oo carabta looga jeedo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markuu soo baxayey ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam laabta wuxuu kusoo qabtay aayad qur'aana aayad quraan laabta kusoo qabtay sa wuxuu ku yhi waxaad sheegtaa bal horta mee wuxuu weydiiyey bal waxaad iga warantaa waxbaad sheegtaa baa la yidhi wa yaa wax kuu sheega wuxuu hi yaatiinii saadiqun wa kaadib waxa ii yimaada mid marna run ii sheega marna been ii sheega waa shaydaan muugti waa kahana waa waa kaahin waa faaliin waa fooxiye rasuulka alayh isalaatu wasalam wuxuu ku yhi bal waa waxbaan soo qariyey bal haddaba waxaan soo qariyey bal ii sheeg wuxuu yihi waxaan waxaad soo qari waxaad laabta ku haysaa duk buu yihi duk way u wada caddaan weyda waxna wuu sheegay yowma taati asamaau bidukhaanin mubiin dukhaankiin bay ku dhegeyeen dukhaankii oo uu dhammaystiri kari waayey su laabta waxaad soo gashatay duk duk buu yihi marka rasuulku alayh isalatu waslam markaa wuu fahmay wixiisu inay yihiin jin iyo shaydaan iyo balaayo ina ushaqayn maarata u sheekaynayso ibnu sayaad nin noocaasa buu ahaa xilligaa gaal buu ahaa culimmadu waxay leeyihiin markii dambe wuu muslimay diinta ayuu soo galay caruur buu yeeshay maal iyo hanti fara badan buu yeeshay warkiisii waa la iswada gaadhsiiyey waxaa la isku haystay ninkani waa dajaal oo inagu dhex nool iyo dajaal maaha waa dajaalkii laysla yaqaanay oo inagu dhex nool iyo dajaal maahee waa qof iska munxarifa oo shayaadiini waxaasi ay ka shaqaysanayaan asxaabta qaar baa ku dhaartay asxaabta qaarkood waxay ku dhaarteen inuu ninkani dajaal yahay cabdullahi bni cumar baa ka mid a wuxuu hi cabdullaahi bni cumar inaan toban jeer ku dhaarta kari inuu dajaal yahay ayaan kaga kalsoonahay inaan hal jeer ku dhaarto dajaal maaha hal jeer inaan ku dhaarto dajaal maaha toban jeer haddaan ku dhaarto ninkani waa dajaal waa masiixu dajaal kalsooni baan ku qabaa abu saciid alkhudri cumar ibn khadaab caaisha radia allahu tacaala canha asxaab fara badan baa waxay ku tageen ninkani inuu dajaal yahay masiixu dajaalkii dee cawaraa ayaa lagu tegey isna waa cawaraaye balgaro ilbaa ilbuu la-aa qisooyin badan baa markaa jira oo صaxiixa oo imaam muslim badankooda uu warinayo waxaa ka mid a cabdillaahi bn cumar radia allahu tacaala canhu waagii dambe oo muslimay ayaa wuxuu isagaa ka sheekeynaya cabdillahi bn cumar xadiiskana muslim baa wariyey wuxuu leeya maalin maalmaha kamid in iskaga soo horbaxnay seked wadooyinka madiine mid ka mid aan iskaga soo horbaxnay isagoo ila dabeete waxaan ku yidhi kelmad ka cadhaysiisay kelmaddu maxay ahayd waxay leeyiin wuxuu ku yihi waan reedha ishaadi aawe markaasuu yidhi ishaydi wax alla wax ku dhacay garan maayo se wuxuu ku yihi ma waxaad leedahay ishaydi wax ku dhacay garan maayo iyadoo ishaadu madaxaaga ay ku taallo markaasuu uu fahmay markaa wuxuu ujeeda cabdillaahi bnu cumar ibnu siyaad wuu fahmo wuxuu ujeeda haddaad cawaran tahay dee dajaal cawar baat markaasa wuxuu ku yihi haddii ilaahay uu doono dajaal cawar ushaasato ushaasato ayuu ka dhigi karaa cabdillahi bn cumar wuu cadhooday wuu karbaashay wuu garaacay dabeete ninku wuu cadhooday markuu cadhooday wuu baraaray wuu baraaray wuu baraaray wuu baraaray wuu ballaadhay ilaa maayo sikadii uu buuxiyey ilaa sikadii ilaa koonaha ilaa koonahaas uu xidhay naqas me ninkii ibnu siyaad ha ilaa sikadii koonaha ilaa koonaha kale ay xidhantay cabdillahi bn cumar wuu iskaga dhaaqay marka cabdillahi bn cumar wuu isaga tegey wuxuu u tegey walaashii xabsa se wuxuu uhi maanta waxaan isafdhaafnay ninkii noocaas ahaayo dee ninki waaasa dadka o dhan baa yaabo sikadiiba u xidhay ninki baashi wiii ti isbuufin jirta maxay ahayd baash jenisada haa intaa leekaata saas oo kale naqas buu iska buuxiyey ninki waa cadhe awoodeed waxaas wuu cadhaysany marku intaa leekaanay wuu cadhaysany cadhul intaa la leekaaday ninki dabadeedna waxay ku tihi maxaa kuu geeyey miyaanad maqal nebigu calayhi isalaatu wasalaam inuu yidhi ninka la yidhaahdo dajaal cawar wuxuu soo baxayaa maalinuu cadhooday warbaalku yaanu nagu soo bixine hadduu isagii yahay haynagaga cadhaysiinin ninkii waa noolaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuu dhintay waxay leeyiin wuu muslimay muslimiintuu la tukan jiray masaajidkuu iman jiray qur-aankuu akhrisan jiray ubad fara badan buu yeeshay hanti fara badan iyo maal fara badan buu yeeshay ilaa maa ayaw noqday dadka reer madiina kuwa uga maalka badan leh ugu hantida badan leh abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu ayaa ka sheekeeyey wuxuu yidhi maalin maalmaha kale aan israacnay xaj baanu u baxnay isna una raacay xagga makaan u soconnaa meel dhexaanu degnay waa la nasanayaa markaa dadku way israac raaceen qof keligii meel iska jiifsada laba meel u sheeka taga waxaa isku soo hadhnay anigii isagii dabeete wuxuu ihi istawxashtu minhu yani waan waan waan waan kadii la joogitaankiisii ayaan dhibsaday wadhi maxaa kugu soo reebay maxaad yeeshaa waa labadeedoo keliya dabeete alaabtiisa uu soo qaato alaabteeda agteeda buu soo dhigtay buuri uu soo guurayba saan ku war meeshan waa bacde alaabta ka qaado geed kaa dhiga geedka har kale maarta dhigo wuxuu ma geedna uma jeeda waxaan u jeedaa buu leeyahy inuu iga tago wuu qaaday alaabtii halkii buu soo dhigtay buuri igama tegeyna wuu dhaqaaqayo adhe halkaasuu kala joogaayo wuu tegey caana la soo siiyey neef baa loo soo lisay isagoo caanihi sidoo dan iga keenay buuri caanahan baan kuu soo lisay caanahan cab saan ku war nin xilliguna waa kulayl caanuguna waa kulayl iga daa dooni maaye caana waan isaga baahnaa buu yidhi isagaana doonin waxaan usto wuu fahmay markaa ninki inuu abu saciid alkhudri inuu jirdiidsan yahay wuxuu igu yidhi abu saciido mararka qaar waxaan waxaan isku dayaa waxaa igu soo dhacdaa intaan xadhig qaato oo aan banaanka u baxo aan geed ku soo xidho inaan isdeldelo oo maxaa dhacay baan ku yidhi wuxuu hi waxaa dhacay dadku waxay ka sheekeynayaan waxay leeyihin ninkan ibnu sayaad waa dajaal ilan fulaxantima moogaa la yidhi ibnu ibnu sayaad dadku waxay leeyihin waa waa dajaal waa dajaalna mey dajaal waa gaal anigu muslimaan wuxuu yidhi waa la yaqaan rasuulka alayh isalaatu wasalam axaadiistiisa buu yihi axaadiista rasuulka alayhi salaatu wasalam hadday cid ka qarsoonto maasaan bay ka qarsoonaysa nin ansaariya baa tahay waa taqaana nabigeenu alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi dajaal ninka la yidhahdaa waa gaal ana muslim baana dajaal ma makay madiine ma soo galo madiinena waan ka yimi makana waan ku socdaa ma dajaal baanahay waa kaas rasuulka alayh isalaatu wasalam wuxuu sheegay dajaal waxba ma dhalo ya waxba ma dhalo waa abtar aniga waa taqaanaa ubadkaygii madiine inaan kaga yimi aan caruur leeyahay wuxuu hi abu saciid waxaa baan ku sigtay ninkin adha war heedhe wallahi miskiinkan yar waa la dulmiyey waree waa runtii wallahi waan u soo dhawaado inuu iqanciyaabuu ku sigtay buu yihi hadduu iska aamusin ahaaye wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay haddaad dajaal doonaysaan dajaal waan aqaanaa halku joogo aabbihiina waan aqaanaa hooyadiina waan aqaanaa buuri haddaad dajaal doonaysaan u dajaal ma ihi dajaal aabbihiina waan aqaanaa hooyadiina waan aqaanaa halku joogana waan aqaanaa inkaar baa kugu dhacday baan ku ihi buuri tabban laka saa'ir alyawm inkaareed kugu dhacdo waan ka dhaqaajiyey buuri ninkii markaa adigu aakhir xaaga xilligii macrakatu lxara waa garanaysa waqcat lxara ee ka dhacday madiina ee xajaaj ibnu yuusuf iyo cabdillaahi ibnu zubayr reer madiinuu ahaa ninku dabcan dagaalkaa dhex maray xajaaj iyo cabdillaahi ibnu zubayr radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu soo raacay reer madiina dagaalkii baa dhacay ninkii arag la arko maalintasaa ugu dambeysay meydkiisina lama helin noloshiisina lama helin maalintaasaa meel alla meelu joogo ninkaasi cid ugu dambeysay miyuu inoo maqan talo ninkaasi waa dajaal waa de lama hayo ninkii geeri iyo nolol ninkaasi meeluu maray lama yaqaano awaakhiru xayaati maalmihii uu sii dhiman doono waxa weeyaan wuu ubadkiisii oo dhamna way dhammaadeen maalkiisana wuu dhammaaday zero buu noqday ciyaalkiiso dham wa wada dhinteen wax allaaliya wixii ka tafiirmay oo dhan way dhinteen nin caalimi baa ku jiray oo dad muslimiinta aad u jeclaayeen oo axaadiista warin jiray qof kama hadhin hal tafiiri kama hadhin zero isagoo nool ha sidii buu kusoo laabtay xoolo zero buu noqday dagaalkaasaa dhacay waa la islaayey halkee buu ka dhacay ninkii lama yaqaano ninku horta waa ninkaas waa la isku khilaafsay markaa waa dajaal iyo dajaal may ahayna qof iska nooc kalaa ayuu ahaa can jacfarin can abiihi can jaabirin qaala wuxu uhi kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa kaana junuban haddii uu jinaabo qabo yasubu calىa ra'sihi madaxiisa wuxuu ku shubi jiray ثalaaثa xafanaatin min maa saddex hantoobo oo biyaah ayuu ku shubi jiray qaala xasan ibn muxamed xasan ibn muxamed ayaa wuxuu yidhi ana anigu waxa weeyaan waa xasan ibn muxamed ibn cali ibn abi aalib maxamed ibn xanafiye ninkii la odhan jiray inankiisii abaa cabdillaah abaa cabdillaahiyow ana shacrii akaru min daak waxa weeyaan aniga timahaygu timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam way ka badan yihiin buu ihi yani iguma filaanayaan saddex antooba igu ilaan ma saddex yani gacmood igu filaan maayaan qaala wuxuu yidhi wadaraba jaabirun jaabir bn cabdillaahi wuxuu ku garaacay biyadihi gacantiisii calىa fakhidi اlxasan tiin ujeedna waatan intuu boodada ka dhirbaaxay baa wuxuu yidhi yabna akhi inankan adeerka u ahaayow kaana shacru الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama akara min shacrika waaطyab timaha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa kaa fara badnaa nebiga adigu maad aragana ka aragnay timaha nebigaana kaa badnaa kaana wanaagsanaa bimacnaa dadka qaarna waxaa ku yaran adag sunnaha inuu ku filaado wuxuu doondoonayaa sunnaha wuxuu ku siyaadiyo macaynkaasa haa tilmeen uu taa yeeli kari maayo maxaan sameeyaa buu ku leeyahy hadda waaba sunna la yidhi nebigaa caynkaa sameeyey baa la yidhi ku hakan maayaane waxbuu ku siyaadinaya nebig isagoo nebigiibuu haaye waakanu sheegayna habeen kii dhawaato markuu yidhi se alxamdu lilah والسلام على رسuuل اللh bu ku leeyay الحamdu لله والسلام عaلى رasuuل اللah maxaa daba dhigay والسلام عaلى رasuuل اللah maya sugnaatay waa khayr jacayl laakiin khayr jacaylku wuxuu u baahan yahay inaanu sunaha dhaawacin de suna inaanu duqayn bu u baahan yahay waa in sunaa la waafajiyo wuxuu ku yihi kaana شhacru النabiي salى الlahu عalayه haddaad suno doonayso wey haddaad hadyigii nebiga عalayه الsalaaةu wasalaam rabto شhacru النabiyi kaana أkثara min شhacrika وaطyب timahaaga timaha rasuulka iyo timahaagaa timi rasuulkaa badnaa timahaaga iyo tima rasuulka timaha rasuulka calayh salaatu wasalaam wanaagsanaa ayuu ku yihi waa xadiis saxiixa bukhaari baa kasoo wariyey baabun wuxuu baab u yahay man kariha an yaqcuda qofka dhibsada amba cidda dhibsataa an yaqcuda inuu fadhiisto wayaquuma lahu الnaasu dadkuna ay u istaagaan isagoo fadhiya waa kan xali sheegayna can jaabirin waa xadiiskii xalayto aynu sheegnay oo sababaysan oo sababtii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu xanuunsay sheegaysa jaabir wuxuu yihi sulica rasuulu اlahi salى اllahu عalayhi wasalama min farasin bاlmadiina rasuulku alayh الsalaatu wasalaam faras buu ka dhacay madiina iyadoo la joogo rasuulku fardafuul bu aha soo maaha wadaad taa meel iskaga fadhiyo oo iska miskiinaho u keena wadaadka ya wadaadka soo siiya iska fara baruuraho waxba aan qabsan karinoo ragga aan la tartami karinoo waxba aan soo biirinahayn de rasuulku alayh isalaatu wasalaam ma ahayn raggu intay qabtaan inta u badan buu qaban jiray ragga inta lagu haleeyo mataqaana ragga inta lagu haleeyo inta u badan buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam qaban jiray wax walba dagaal iyo dood iyo deeqte doontaba ahaatee surica rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wadaadka nacaskaas ka ilaali saa iskaga fadhiye yunuda ahaya ee maarata daciifnimada ay ka muuqato waxba ha weydiini militariga ha weydiini miskiinka ahee loo soo dawaraayey ee halkaa iska fadhiya ee xagga daciifnimadaa la marinaya ee go-aankaan qaadan karin ee mawqifka aan lahayn isaga dul dhaqaaqa dul bakhtiisaa sulica rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalama min farasi biاlmadiina faras isagoo saaran madiina ayuu ka dhacay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam calىa jidci nakhlatin waxaanu ku dhacay timir gunteed buu ku dhacay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam fanfakat qadamuhu gomad maxaan dhaha boqontiisii ayaa kala baxday wuu murkacday fakunaa nacuuduhu waxaanu ku soo booqan jirnay fii mashrubatin lcaaisha meel caaisha ay lahayd oo wax lagu cabo yani maqaaxi maaha waa gurigeeda meel yaroo gaar ka ahayd faataynaahu wahuwa yusalii qaacidan waxaanu rasuulka alayh salaatu wasalaam ku soo beeganay rasuulka oo tukanaya isagoo fadhiya fasallaynaa qiyaaman waanu la tukanay isagoo iyagoo maaratay farfadhiya rasul fasallaynaa waxaanu tukanay fasallaynaa waxaanu tukanay qiyaaman annagoo taagtaagan yani isagana wuu fadhiyaa waanu dul istaagno salaad baanu ku xidhannay isna wuu fadhiyaa uma ataynaahu maratan ukhraa mar labaad baan u nimi wahuwa yusalli اlmaktuubata isagoo salaaddii faradka ahayd tukanaya qaacida xaala kownihi qaacidan isagoo fadhiya fasallaynaa khalfahu qiyaaman gadaashiisaanu istaagno oo salaaddii baanu ku xidhannay annagoo taagtaagan faawmaa ilaynaa wuxuu rasuulku noo ishaaray an iqcuduu fadhiista yani gacantu simaxada sheegaynay falamaa qada asalaata salaadda markii uu dhammaystay qaala wuxuu yidhi idaa salla alimaamu qaacida fasalluu qucuuda waidaa sallaa qaa'ima fasalluu qiyaama nebi hadduu dadku ay imaamku hadduu tukado isagoo fadhiya hadduu salaada xidho idiguna fadhiista oo fadhiga kula tukada isagoo taagan hadduu xidhana waxa weeyaan idikuna idigoo taagtaagan salaada la xidha walaa taquumuu ha istaagina walimaamu qaacidun isagoo imaamku fadhiya kamaa tafcalu faarisun bicudamaa'ihim sida ay faris ku samayso kuwooda waaweyn kuway qadariyaan asaaqifada iyo wasiirada iyo boqorada iyo kuway waaweyneeyaan iyaguna way fadhiyaanoo way iska raaxaysanayaan iyaguna waduu taagtaagayin mararka qaar baa meel bacda oo cadceeda oo kuleylka aad yaabayso ayaa kursi loo soo dhigayaa weyn iyo miis iyo biyo lugaa uu kula jiro iyo qaar hor yaalla labaad u taagano dallad loo dhigi maayo labaad u taagano labadani waxay dul hayaan laba shay oo waaweyn saa isu saaran ay saa u hayaan waa la hadhaynaya kuwa hadhaynaya dhiidka ka dhacaay iyo kulaylka iyo haraadka haysta waad yaabaysa waa is addoonsi oo waxyaabaa islaamku la dagaalamo meesha uu ka saaray insaanka karaamadiisa in loo soo celiyo insaanka karaamadiisa waxaa siin kara islaamka islaamkoo qura islaamka oo keliyaa siin kara karaamadiisa wax kasta ha la akriyo wixii aan islaamka ahaynba insaanka karaamadiisa way boobayaan kamaa tafcalu farisu bicudamaa'ihim sida faris ay ku samayso kuwooda waaweyn cudamaa waa jamcu cadiim waa kuwooda waaweyn ashariif yani wara'iis waalasquf walwasiir dadka noocaas say ula macaamilaan oo iyaguna ay fadhiyaan kuwana ay taagtaagan yihiin suufiyada qaar ka mid a noocaas sheekhu wuu fadhiyaa dadkii maarata muriidiintana way taagtaagan yihiin marka loo soo gelayo ya waa lasoo gurguuranaya markuu soo gaadho ee uu hoos fadhiisto wax ku idhaahdo lugihiisu fadhiisanaya waxbuu ka odhanayaa markuu dub u baxayo sii jeesan maayo reebas baa loo baxaya saasuu soconaya qofku soo reebas buu ku soconaya halkaasu maraysa gaadhiga dabeete albaabka markuu ka baxo uu libdho sii hal sheekha dabada usoo jeedin sheekha dabada haddii iminka xaggaasuu fadhiyo qofku qiblada dabadu u jeedinaya laakiin sheekha mamnuuc sheekh haddaa u timaado inaad dub u baxdaa dub u gurataa gurataa markaad ka libidho mid caadi noqonaysa usan soo jeeda maaha ilan gidaar baa idin dhexeeye yani maaha ixtiraamkaasi maaha waa caabuditaan waa caabuditaan wa wulida ligulaamin min alansaar wiil ansaarta ka midana waxaa u dhashay hulaamun wiil baa u dhashay yani inan yar buu hayo guursadayo inan buu ilaahay siiyey fasamaahu muxamadan markaasuu muxamed u bixiyey qaalat alansaaru ansaartu waxay ku tihi laa nukaniika birasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka kunyadiisa ku siin mayno amba rasuulka kugu kunyan mayno abu maxamed ka odhan mayno rasuulkaa maxamed la yidhaahdaa way ixtiraamay ixtiraamayaan muslimiintu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam xataa qadimnaa fi طariiqi nas'aluhu can الsaaca ilaa maayo jidka aan rasuulka alayh الsalaatu wasalaam aanu ugu nimo saacadda aanu ka war rasuulka ilah saacaddu waa goorma faqaala wuxu uhi ji'tumuunii tas'aluunii can isaaca ma waxaa igu timaadeen inaad qiyaamaha i weydiisaan qulnaa nacam haa baanu nidhi qaala wuxuu yidhi maa min nafsin manfuusatin ya'tii calayha mi'atu sana naf nool maanta nool nafsun manfuusa naf nafi ay ku jirta dheh naf maanta nool oo boqol sano dhaafaysaa ma jirto waa maalinta rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu joogay maanta cid allaaliya ciddii noole boqol sano dhaafi mayso ka maanta dhashay hadduu u bato boqol buu noqonaya boqol sano kadib yacni inta adduunka maanta nool oo dhami way dhimanaysaa bay ka dhiganta waa xilligaas qulnaa waxaan ku nidhi wulida lighulaamin min alansaari ghulaamun kuwii dhallinyaraahoo ansaarta ka midabaa wiilu dhashay fasamaahu muxamedan moxamed baanu u bixinnay faqaalat ilansaaru ansaartii waxay ku tidhi laa nukaniika birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kugu kuliyeyn mayno abu maxamedka odhan mayno qaala wuxuu yidhi axsanat alansaar ansaari si fiican bay samaysa qofka hadduu wanaag sameeyo wanaagga waa lagu bogaadiya waa lagu hambalyeeya lagama qariyo markuu dhintale lama sugo markuu nool yahay baa loo sheegaa cidii hadday wanaagsan tahay wanaaggeeda waa la sheega ciddaasi waa cid fiican ciddaasi waxaasi ku wanaagsan tahay in la yidhaahdaa waxay ku wanaagsan tahay waa waa waa raganimo inaad odhan weydaana waa liidnimo waa bakaylnimo yacni waa bakaylnimo qofku qofka wanaaggiisa inuu sheegi waayo oo wanaaggiisa uu qarsado xumaantiisana uu sheegaa taasina kaba si daran iyado rasuulku wuxu uhi axsanat alansaar maadaama ansaari ay sidaa yeeshay ansaari wax fiican bay sameeyeen samuu bismii walaa takanuu bikunyatii magacayga la baxa laakiin kunyadeeda iska ilaaliya xadiiska hore inu soo marray baabun can jaabiri radia allahu tacaala canhu anna rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay mara fi suuqi suuqa ayuu soo maray daakhilan min bacdi alcaaliya isagoo ka yimi madiina koonayaasheeda alcaaliya waa koonayaasha madiina alcawaali baa lohan jira alcawaali koonayaasha yani waa deegaanada ka yara baxsan magaalada waa magaaladii laakiin ka yara baxsan koonayaasha rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo koonayaasha mid ka mida ka yimi ayuu suuqii soo dhex maray waannaasu kanafayhi dadkuna ay baallaha ka socdaan asxaabtu fa mara wuxuu soo maray bijadyin waxar waxar yar oo asakin dhagayaryar dhagayaryar oo meyitin bakhtiyey waxar yar oo meyid oo meel yaaloo dhagayaryar ayuu soo maray fatanaawalahu rasuulku wuu soo qabtay waa meydkii fatanaawalahu wuu soo qabtay faakhada biudunihi rasuulku dhegtu saa u soo qabtay meydkii isagoo meydoo saa u yaalla oo dee maq hurmine markaasoo dhintay oo meesha yaalla rasuulku intuu dul fadhiistaybu saa u soo qabtay ama ku foorarsaday ayuu saa dhegtiisa u soo qabtay uma qaala wuxuu yihi ayukum yuxibu ana haada lahu bidirham neefkan yaree meesha jiifiyey meydka ee dhagaa yaryar leh iyo dirham siisanaya neef meedaa la iibsadaa uu baktiyeebe neef baktiya miyaa la iibsadaa waxbuu rasuulku uga jeeda alayh isalaatu wasalam wuxu waa kan yaa iga iibsanaayo hal dirham yaa siisanaya faqaaluu waxay yidhahdeen maa nuxib maa nuxibu annahu lanaa bishay wax allaaliya waxaanu ku falaynaa ma jirta bay idhahdeen inuu waxba nagu soo galo dooni mayno sinaba inuu nagu soo galo wamaa nasnacu bihi oo maxaanu ku samaynaa maxaanu ku fallaa neef dhintay oo waxar yaroo dhintay weliba dhagayar saanu idhaahnaa qaala wuxu uhi atuxibuuna annahu lakum inaad iska qaataan ma jeceshiin xaafid in la qabataan qaala waxay dhahn laa may xog fali mayno qaala wuxuu yidhi qaala daalika lahum alaa saddex jeer ba wuxuu ku celi war ma qaadanaysaan war wax ma ku falaysaan fa qaaluu waxay laa wallaahi low kaana xayin iska daa isagoo dhintay hadduu noolaan lahaa la kaana cayban fiihi annahu asaku ceeb waxa ugu filnaan lahayd inuu dhegayyarar yahay yani carabtu dhaqan bay lahaayeenoo waxarku ama neefku hadduu dhegayyarar yahay xoolo adhigu adhigu hadday dhegayyarar yihiin cayb ay u haysteen way qari jireen way iska bixin jireen may haysan jirin ceeb bay ahayd iska daa isagoo noole isagaoo isagoo dhintay isaga oo nool baana waxba ku filleen bay idhahdeen walasaku alladii laysa lahu uduna waa kaan dhagaha lahayn wuu dhegawuu leey lakin dhagihiis baa yaryar oo ku baaba'ay meesha fa kayf waa dhukanaanta oo kale ha dhukanaantu ma dhegayarnaanta mise waa ka dhagaa culus misaasaa ha laxa dhukani abaar moog waa dhagayarnaanta miyaa saas an waa waa laxda aan waxba maqlayn waariya waan qaldanaa taas ya waa dhagayarnaanta ha waa ka asag waa dhukanaanta wey khayr allah ku siiyo fa kayfa wahuwa meyitun isaga oo nool baana waxba ku falleynaba isagoo meyda maxaan ku falleyn qaala wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee ladaalika ladunyaa dhe ladunyaa adduunyadu ahwanu cala allaahi min haada calaykum adduunku ilaahay agtiisa kaa wuu kala liitaa adduunku macno ma laha ilahay agtiisa macno weyn oo adduunyadu ay leedahay ma jirto sida kaasaanu agtiina macno ugu lahayn si ka sii daran ayaanu ilaahay adduunyadu macno aanay macno aanay ugu samaynahayn bimacnaa adduunka iska daba ridaysaan ee aad jeceshihiin aad isku laynaysaan aad isku nacaysaan ilaahay agtiisa qiimo ku samayn mayso low kaanat اdunya tacdulu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa kaafira minha sharbata maa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi adduunku haddii ilaahay agtiisa ay ka dhigan tahay feedh kaneeco bal kaneecadiibaa ayaanay feedheeda intee laeg intay kaneecadu laagtay ma la miisaami karaa waa la qalay kaneecadii yaa gowracaya ee qalaya ee feedhada kala saaraya haddii feedhka feedh kaneeco amba garab kaneeco haddii qiimaheedu adduunka ilahay la leeg tahay gaal kow shaa kama cabbeen gaalka laakiin siduu baasha ugu faxaaxsaday iyo intuu meel dhigtay iyo siduu ugu faanayo haddii ilahay macnaa la leedahay ninka gaalka ilay macnay samaynaysaa wixii gaal ma taabteen gaal ma taabteen agtayna macna ka leedahay lacagteeda guryaheeda gawaadhideeda shilimaadkeeda badinteedu agtayna macna ka leedahay waxaanay macno uga leedahay waxaynaanagun qiimaha ay leedahay sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam